haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa doktor maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada dhiiga kuna sugan magaalada muqdisho kusoo dhawo marka hore barnaamijka doctor maxamuud waa ku dhawahay waa mahadsan tahay
n waxaad la socotaa xaaladda covid nneteen ee dunida weli inaanay wax badan iska bedelin taxadaradiina ay ay muuqdaan marka laga hadlaya guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho aad ka howlgasho waa sidee xaaladda
bismi illahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala ll ly slam waa mahadsan tahay warayskan aad ila yeelanayso runtii markaan kaaga hadlo cudurkaas baraarug weyn ma jiro yacni waagii uu maaragtay xaaladda ay kululeyd xoogaa dhimash dhimashadan ay badnayd ayaa xoogaa dareen uu jiray iyo isbitaalkii martiini iyo dadkii dhimanayay odayaashii iyo aada loogu baraarugsanaa hadda waxaad moodaa yani intii muddo ah yani dareenkaas iyo walaacaas muqdisho dhexdeeda kama jiro
waa gartay marka maxaa keeni karay kula tahay in hoos u dhac laga dareemayo taxadarkii iyo walwalkii laga qabay in cudurkan uu faafi karo oo dad badan ay ku dhiman karaan
waxaan isleeyahay dadka bani aadamka markuu arko dhimasho ayuu halac iyo cabsi gashaa marka maadaama dhimashadii ay hadda ormost yani ay ziira iska tahay oo cudurkaasa loo dhintay laleeyahay yani aysan isbitaaladii xataa ka muuqanin waaga cudurka uu darnaa isbitaalladan ka dareemaynay bukaanka noo imanayo dhan wuxuu ahaa bukaan qandhaqaba oo qufacahaya ama neeftii ay ciriiri ku tahay marka wixii maadaama la waayey dadka cabsidii baa ka baabaaday markaa dareenkii iyo dadaalkii wuu yaraaday
waa gartay ka sokow adiga waa la socotaa xaaladda guud ee dhakhaatiirta kale marka laga hadlayo cudurkan iyo sida ay u arkaan isbitaalka martini ka sokow wasaaradda caafimaadkana xiriir aad leedihiin wax ilaa iyo hadda cuduraha ama kaysas ah oo lagu soo warramay ma jiraan oo soo kordhay maya ilaahay hadda intaan ogahay ogaantay wax soo kordhay oo oo kaysas ah oo laleeyahay cudurkay qabaan oo dareen ah ma jiro
gartay waxaa jira nooc kale oo isla cudurka covid sagaal iyo tobana oo dunida meelaha qaarkood ka dilaacay walwal inte leeg ayaad ka qabtaan in soomaaliya uu soo gaaro wallaahi soomaaliya aada baan loo ruuxii waxgaranaya cabsida uu qabi karaa maxaa jira soomaalida diaspora meelo badan ayay adduunka ka joogaan gaar ahaan meeshan hadda aada farta loogu fiiqayo ingiriiska soomaali badan ayaa ku nool marka dadkaas hadday soo firxadaan oo ka soo cararaan oo waddankoodii hooye ay soo aadaan cabsi weyn ayaa jirta haddaan yacni tallaabooyinka hortaga aan wasaaradda iyo wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba mataqaana aanaan aanan samayn ka hortag iyo qorsho loogu talagalay waayahay noocan marka cusub maxay kula tahay markii aada baaritaan ku samayseen muxuu uga duwanaan karaa kii hore aada looma yaqaano adduunkaas kale ayaaba weli qaabka uu yahay iyo suu ku faafiyay daraasadii weli way socotaa ilaa iyo hadda waxa uun la sheegahayo waxaa waaya inuu ka faafid badan yahay oo si deg dega u faafi og yahay markii loo fiiriyo kii hore
waa gartay marka haddii faafitaankiisa uu badan yahay kii horena weli uu jiro taxadarkii iyo fayadhowrkii loo baahnaana hoosu dhac ay ka muuqato idinka dhakhaatiir ahaan maxaad soo jeedin lahaydeen maxay tahay taladiina ku saabsan in habacsanaanta muuqata wax looga qaban lahaa runtii waa runtii waa inaan wasaaradda la hadalnaa waa inaan dhakhaatiirta wasaaradda ka shaqeysa qeybta weliba hor ka hortaga cudurka aan maxaa la yidhahdaa iska iska ka wada tashanaa haddana waa la tashaday aniga shaqsi ahaan rag baan wacay marka sidoo kale waxaa jira ururka takhaatiirta ayaa jira isagana kaalin weyn ka qaadan kara guddoomaheeda iyo xoghoyaheedaba marka arintaas in si deg dega aan ooga shirno wixii aan samayn lahayn way iska muuqataa dee tallaabooyinka la qaadi lahaa maadaama kii uusan ka fogeyn in maxaa la yidhaahdaa raadiyihii iyo idaacadihii iyo meel walba laga sheego in hadda dadkii wax qabo oo haddaan ognahay ma jiraan laakiin cabsida aan qabno waxaa waaya dadkeena soomaalida oo dibadaha jira soo noqoshada ay soo noqonayaan weliba hadda waxaa lagu jiraa waqtigii madaarista la fasixi jiray oo christmaska iyo waxaas marka soo noqosho badan baa jiri jirtay waqtigan oo kale marka in marka qorshe oo habaysan oo maxaa wax ku ool ah in la sameeyo oo ah dadkaasu soo galaya inay la karantiilo in maaragtay meel la geeyo in maxaa la yidhaahdaa checkin oo la sameeyo la baaro in maxaa la yidhahda wixii jiran si gaara mataqaana isbitaalkii martiini waagii loogu talagalay haddana dib loo furo marka wacyigii guud aan uu si fiican u socdo wixii jirana la daaweeyo wixii kalena markii la hubsado inaysan maaragtay calaamaadkii aysan lahayn checkinkii kii horeo kale lagu sameeyey kan cusub lama yaqaano inuu checking gaara rabo iyo kii hore ina yacni cross reactivity age waxle waxaa jira la yidhaha cross reactivity yacni shaygan shaygan waa lagu tijaabin karaa hadday jirto micnaha oo la arkay inuu positive yahay ruuxii meesha lagu xareeyo la ilaaliyo observation la mulaaxadeeyo ilaa mataqaana ruuxii laga ogaanayo in mataqaana muddadii ay dhammaatay uu fiican yahay wax dhibaato calaamooyin ay kasoo bixin inahaasoo idil ruuxa dibadda ka yimid aniga ayaan waxaan qabaa in culayska la saaro gudahana sidii waagiiba mataqaanaa in soomaalida ma ilaalin jirin afka in la xirto salaantana soomaalida badanaa laguma karaadsalaamaysan joojiya laakiinse faraxalka in lagu dadaalo in faraxalka in afka la xirto in salaanta gacanta la iska salaamayo mataqaanaa intii xad la xadeeyo ama la joojiyo inahaasa waxaan isleeyahay inay waxweyn ka tari karaan laakiin waa haddii laisla kaashado oo qorshe guud uu jiro mataqaanaa wasaaradda iyo nation ahaan guddigan aan isla qaadano waayahay marka la eego cisbitaalka martini markii horeba waxaa loo furay oo dib loogu howlgeliyay waxauu ahaa sidii wax looga qaban lahaa xanuunka hadda isbitaalkii waxaad moodaa in uusan shaqayn marka laga hadlayo guud ahaan magaalada muqdisho gaar ahaan hadda aan ku sugannahay dadka ma muuqata inay weli ka taxadarayaan inay salaamaan ama inay faraha dhaqdaan ama inay xirtaan bahalka la yidhahdo maaska ama afxirashada waxyaabahaasoo dhan markaad eegto ma la dhihi karaa mas-uuliyad daraa muuqata oo guud ahaan bahda caafimaadka iyo cid walba oo ay khusayso inay dadweynaha mar walbaba u muujiso in khatarta covid nneteen weli ay taagan tahay
wallaahi haddii la fiiriyo dee dabcan idinku dibadaha ayaa ka timaadeen waa ogsoontihiin dhibka ummadda ku hayo iyo khatarta uu leeyahay shacbigan waxaa waaye dee istaandarka oo aqoonta iyo waxbarashadana way yar tahay maxaa la yidhaahdaa dadkii maxaa la yidhaahdaa waagiina soomaaliya runtii wuxuu ku maray safmareen oo si fiican ilaahay baa naga badbaadiyey laakiin annaga dadaal badan oon samaynay ma muuqanin dadaalkaas ilaahay waana badbaadiyey dad badan baa nooga badyacni ka badbaaday laakiinse howl badan oo la sameeyey oo afxirasho ah oo salaantii in la joojiyo ah oo maxaa la in la kala fogaado ah distanciga xataa ma la ilaalinaynin masaajidaha sida loogu tukanayo ma ahayn sida adduunka ka jira oo la kala fogaanayo safkii sidiibuu u jiray zaxmadii masaajidka way jirtay marka meelaha kaloo la isugu yimaado suuqyaha iyo waxaa wax dadaala kama muuqanin yacni xataa dowladda wax kastay sheegto telefishinka laga sheega raadiyaha laga sheega dadka soomaalida waxaad mooda inay saa uma nugleyn waxaana isleeyahay laba qodob baa ugu wacan dhimashadoon aada u badnayn sidii adduunka looga sheegahayay iyo aqoontoo yar maaragtay aqoontoo yar ayaa maaragtay dadkii yani careless ayay iska ahaayeen marka waxaan isleeyahay habacaas wuu jiraa haddana dareen badan oo maaragtay hadda uu jir sida adigaba aad u aragtay suuqaad soo dhex martay dadkii lagaga sheekeyn maayo waa run laakiin waxaan isleeyahay hadda unbaa hadda tabaabushosi lagu jira ama wasaaradda hadday noqoto ama ururka takhaatiirta ama takhaatiirtii hadda ayaamahan soo socda waxaan isleeyahay maanta waa khamiis isbuuca soo socda waxaan isleeyahay tallaabooyin in uun soo bixi doonaan si deg dega insha allahu tacaala waaya doctor maxamuud meelaha qaarkood waxaa la bilaabay tallaal cusub oo wax ka taraya xanuunkan soomaaliya goormaad is leedahay waa laga heli karaa tallaalkaas haddii aad qiyaasto ama haddii aad wax warbixin aad ka hayso
wallaahi waxaan isleeyahay kolley tallaalka dowladaha masaakiinta ah oo iska maaragtay caalam mithaalidka la yidhaahdo adduunka saddexaad qorsho loogu talagalay hadda meesha ma yaallo tallaalka waa tallaal qaali ah dadkan dad masaakiina waaye maxaa la yidhaahdaa awood hadda ay ku gataan ama dowladda ay had tiraahdo shacbigaygan ugu talagalahayaa waayo miisaaniyaddii caafimaadka intay la eg tahay baaba laga yaaba inaad iga xogaroontahay adiga way yar tahay marka arrimo kale hadda lagu mashquulsan yahay oo maaragtay electionadii iyo nabadgelyadii iyo maxaa la yidhaahdaa dee soomaaliya waxay ogsoontahay waxa ku wajahan oo mataqaanaa dagaalo iyo mashaakil marka iyo aafooyin maaragtay hadda waqtiyadan waa waqtiga roobka uu gui jiray webiyadan ay guri jireen xataa abaare iyo mashaakil iyo waxaas ayaa moodaa inay mataqa maray biyo fatahaan iyo mad abaare la jiray iyo marka waxay la tahay tallaal hadda annaga aada u fogyahay fikirkiisa in mataqaana soomaaliya la keeno waayahay ugu dambeyn waa maxay talada caafimaadka adigoo dhakhtara aada siin lahay dadka ku dhagaysanaya si looga feejignaado ama looga hortago xanuunkan covid sagaal iyo toban
waxaan ujeedin lahaa in maaragtay dadaalka inta uu kasii bato dareenna la qabo la foojignaado maxaa la yidhaha reeraha iyo guryaha iyo ruuxii la arko mataqaanaa isagoo qanno kulul ee hayso qufac badanna uu jiro neeftana ay ku xiranto oo neeftii dhibaato kala kulmaya in yacni dareenka uu sarreeyo oo lala soo cararo isbitaalada la geeyo dhakhaatiirta iyo unbaa marka ogaan kara inuu iska yahay feeraha cudur feeraha hayo iska yacni iska caadi ah iyo inuu yahay iyo inuusan ahayn maxaa jira testiyadii ayaa la qaadahaya baaristii markaa hadhow meeshii ku habbooneed oo ahayd martiina ayaa ruuxii lagu xaraynaya marka in familigii laga dhex bixiyo dadkii kale laga dhex soco si uusan cudurkii haddana uu u faafin marka waxaan isleeyahay dadka dabcan dadka aada u haleelo waxaa u badan dadka isbitaalada ka shaqeeya marka in horta marka ugu horeysaba in kuwa caafimaadka aan aada ugu dadaalno afxirashadii iyo in mataqaana bukaanka noocaasoo kaloo suspect ama lagu dareemayo inuu cudurka xumbaarsan yahay in laga feejignaado raaji loo diro testigii mataqaanaa loo diro meelihii lagu sameynayo oo dadka hadda dhoofoba meelay ku sameeyaan ay leeyihin meelahaasan u dirayna waagii hore hal meel keliya ahayd wasaaradda leedahay hadda dhowr meelay noqotay marka ruux alla ruuxii laga shakeeyay in tastiga laga qaado mar alla markii la hubsadana in bukaanada kale laga dhex bixiyo iyo mujtamaca oo la geeyo isbitaal martiini la geeyo meeshaas uu yani khadamaad uu ka helayo sidii hadda ka horba ay ahaan jirtay marka waxaan isleeyahay marka shacbiga inuu ku dadaalo marka in nadaafadii faraxalkaas haddii lagu dadaalo halaysa socodee dadkii dabcan lagama karahaya isa salaamada lama dhihi karo laakiin de haddayba dhacdaba in ruux uu ku dadaalo inuu ka ilaaliyo afka iyo sanka iyo indhaha inuu ka ilaaliyo gacmihiisa guriga markuu yimaadona mataqaana uu si fiican u farxasho saabuun intii labaatan second ah n sidii awalba tacliimaadka waxay ku xareysnaayeen taleefanada gacmaha lagu wato mobileka ayaa tacliimaad badan lagu sheegi jiray intii karaan ana la kala fogaado intii karaan ana la kala fogaado inahaas ayaa waxaan isleeyahay nadaafadaas gacanta haddii lagu dadaalo la kala fogaado wixii jiranoo lagu si fiican loo baaro isbitaalada la geeyo oo markaa hadhow la xareeyo dadka dibadda nooga imaanayana la xareeyo dowladda tallaabo ay ka qaado wasaaradda caafimaad gaar ahaan waxaan isleeyahay inahaas waxay keeni karaan cudurka in uuna si fiican loo dhexgelin oona laga badbaado waayaha aada iyo aad baa ugu mahadsantaha wakhtigaaga
idinkaa mudan walaal
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya doctor maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada dhiigga inta mar kale aynu kulmi doonno haddii ay bahawadda la heedmo waa ridwaan xaajo idilaahi nabadgeliyo
aad buu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka nala socodsiinayey